intii aan joognay halkan waxaa noo suurta gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelanno wada hadal dheer aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga aniga isaga iyo talayaasha ciidamadu ila socday aniga isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaan rabaa mar labaad inaan idiin mahad celiyo idinkuna dhiirigeliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar midho dhal ah dardaarankii gabdhaha soomaaliyeed ee reer jubbaland dhallinyarada soomaaliyeed ee reer jubbaland salaadiinta soomaaliyeed iyo madaxda reer jubbaland inaan sii qaadi doonno madaxweynaha isagoo idinka idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqayn doonno sida uu sheegana mar dhow isaga iyo madaxweynaheennu inay sarki doonaan